إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah boqolaal xujay ah oo ay soomaali ku jiraan ayaa kuleel dartiis ugu geeriyooday dhulka xarameynka haweenay dhibano u ah kufsi ay u geysteen ciidanka liyubolis oo u waalatay dhibaatadaas darteed ayaa ku xanuunsanaysa gudaha magaalada muqdisho xildhibaano ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa lagu afduubtay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ciidamada dowladda federaalk ah ayaa shabeellada dhexe ku kufsaday qof haweeney ah faahfaahin ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay madaafiic habeen hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku garaaceen fariisan askarta xabashida etoobiya ku leeyihiin degmada waajid ee gobolka bakool filimkii hadiyadda ciidul adxa ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib iyo isdaarkii lagu soo bandhigay weerarkii ceeldheer ayaa lagu daawaday degmada saakow ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisimo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka oo ku leeyihiin qeybo ka mid ah gobolada iyo shabeellada hoose ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalka ku dhex maray magaalada muqdisho xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay in xasan sheikh oo wajahayo culays uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo dhanka kala qiray in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo labakaclaynayaan khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dab la qabadsiiyey xarumo ganacsi oo ay dad soomaaliya ku lahaayeen dalka koonfur afrika xaflad ay mas-uuliyiin ka qayb galeen laguna shaacinayay natiijada tartanka akhrinta dhiganayaasha ayaa ka dhacay magaalada jilib ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran boqolaal xujay ah oo ay soomaali ku jiraan ayaa kuleyl dartiis ugu geeriyooday dhulka xarameynka faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise sanadkan xajka waxaa tegey ciidad gaaraya hal dhibic siddeetan saddex milyan oo ruux wax ka badan balse waxaa laga soo wariyey in sanadkan sacuudiga cimiladeeda ay aada u kululeed islamarkaana ay ku dhinteen dad xajka tegey oo kala duwan sida ay wararku sheegayaan shan boqol iyo konton ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen xajka oo ay ka mid yihiin dadka ku dhintay dad soomaali ah sidoo kale dediyo badan oo kale ayaa sidoo kale lala-yahay eheeladooda oo aaday xajka wararka ayaa intaasi ku daraya in xujiyada soomaalida ee xajka ku dhimatay ay gaarayeen lix ruux halka midkood oo shil gaari ku dhintay halka kuwo kalena ay kuleel awgii u geeriyoodeen sanadkan kii ka horreeyey ayaa waxaa la diiwaangeliyey dhimashada xujaha kor u dhaafaysa laba boqol oo qof kuwaasu ay ku jireen dad soomaali ah haweenay dhibane u ah kufsi ay u geysteen ciidanka liyubolis oo u waalatay dhibaatadaas darteed ayaa ku xanuunsanaysa gudaha magaalada muqdisho warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdisamed cabdulaahi
in haweenka soomaaliyeed lagu dhibaateeyo xijaabka iyo wax weliba oo muujinaya raadka sunnada waa arrin kusoo badanaysa deegaanada ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya magaalada muqdisho gaar ahaan kaam ku yaala degmada hodan waxaa hadda ku sugan haweenay dhimirka beeshay taasi oo dhibaato kala duwan ay u geysteen ciidamada liyu booliis ee xabashada itoobiya ay leedahay haweenaydan waxay ka mid ahay dadka ganacsatada ah ee ku dhaqan magaalada mustaxiil oo ka tirsan dhulka soomaali galbeed walaasheeda oo aan qadka teleefonka kula xiriirnay waxay inoo sheegtay in haweeneyda ay hadda dhimirka beeshay kadib markii ay kufsi baan u geysteen ciidanka maleeshiyaadka liyu booliis ee itoobiyaanku leeyihiin marka hore maleeshiyada liyu booliis ayaa ku amray inay xijaabkan waaweyn iska dhigto si aanay ugu ekaanin in xarakada shabaabul mujaahidiin dad ka tirsan balse haweeneydii ayaa diiday muddo kadib haweeneyda ay liyu booliis qafaasheen waxayna u geysteen kufsi haweeneyda iyadoo xanuunsan hadda waxay ku sugan tahay kaam ku yaala degmada hodan ee magaalada muqdisho walaasheed oo gacanta ku haysa ayaa inooga waramaysa xaaladda adag oo ay haweeneydaasi hadda ku nooshahay ayaaba iyadoo xanuunsan lii keena waxaan isbitaalku geema haysto waxaan ku ga-aan maaragtay xabeebkaan la sheego aan ku geemahaayo waxaan maanta nolosheeda hataa ku maaraya maha deriskaan iska tuugsanaa deriskaasaa wixii noo keenaanaan iskiga noolahay meesha aan ku jiro kiro waayo xali sideed sacsaan usoo kacayaan kan waa tuuriyeynay kaas waa tuuriyeynay kaas waa tuuriyeynaysa sideed saxweynay ma ma seexanayso wadankaas etoobiyay jirtay qof xijaab dhar weeweyn qabtayna ahayd waxaa la dhahay dharkan walaale iska bixi wadankan looguma rabay al-shabaabaa lagu malaynayo way ku adkaysatay maalintii dambe waxaa leeyihi dharkii xoogaa laga qaad macalin shareerkii wixii dhammaaya la dhahay ka dambe waxaan leeyahay meesha amay kusii farxumeen qof ad adagayna ahayd qoftii hadda saana iskiiga haastaa labayo tobanka maanta xumeen maqrib ka maqribaa waxay kuu diraysaa moos iyo soor waxaa codsanaa ummadda soomaaliyeed meel walboo joogaan dalka iyo dibidda inay walaashay ila garab qabtaan wiilaay waayo waxna ma haystaan dadkan waxaa iska haya iska danta yar hadda iidan saan u kor fadhiyaa waayo hadday maanta wax u geysa xabad kaniina ah qofkii dhibaato u geysta waxaan ku bixi ma hayo inay i kaalmayaan igu garab joogsadaan meelaha caafimaadka ilaaha caafimaad leh igula garab joogsadaan igula qabtaan maanta ummadda ka codsan waxay sheegtay in qoyskeeda ay xaalad adag ku sugan yihiin islamarkaana aysan awood u lahayn inay geeyaan xarumo caafimaad oo lagu daweeyo haweeneyda waxayna dadka soomaaliyeed ka codsatay in ay soo kaalmeeyaan waxayna la wadaagtay inay hadda leedahay teleefon lambarka ah eber lix hal shan sagaal sagaal toban konton iyo lix aan ku celiyo mar kale lambarka eber lix hal shan sagaal sagaal toban konton iyo lix walaalaha soomaaliyeed waxaan ka codsanaa walaashay oo xubtagreema sababteeda dhibaateeyeen inay xarun caafimaad ii geeyaanaan ka codsanaa igu soo tabagaan lambarka furaha shan waayo sagaal sagaal toban konton iyo lix xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa lagu afduubtay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya xildhibaan xasan cabdinuur oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka muqdisho ayaa sheegay in isaga iyo xildhibaan kale oo kooshin lagu magacaabo ay nairobi ku afduubteen ciidamo hubeysan kuwaasoo gaari gaar ah saartay wuxuu sheegay inay weydiiyeen su-aale ay dhibsadeen iyagoona u sheegay inay mucaarad ku yihiin dowladda federaalka mid ka mid ah xildhibaanada ay afduubteen ciidamada kenya ayaa ka waramaya siday wax u dhaceen iyo qaabka uu u dhacay afduubkooda warniyow annagoo saddex xildhibaan oo wada soconna oo mid meel ka mida magaalada xaafadaan ka deganayn iska lugeynayna ayaa gaarin qolo gaari wadata oo booliiska kenya sheegatay noo yimaadeen marka sharciyadiina keenayna dheheen waa tusnay markaan sharciyadii ku wareejinayn waxay nuu qasbeen inaan gaariga saarno gaariga raacno annagoo sharciyadani haysanay gaarigiina saareen su-aale iyo waxbay na weydiiyeen oo aan garan weyneyn waxay u socdaan markii dambena cabaar kadib way iska soo kaaydaayeen waxaa jir heshiisye ka dhexeeya dowladda federaalk iyo kenya kaasoo qeexayeen kenya aysan ku noolaan amaba aysan sidee rabaan danahooda uga fushan xubnaha diidan hanaanka ay dowladda federaalk wax u wado
filimkii hadiyadda ciidal adxaa ee ay baahisay mu-asasada alkataib iyo isdaarkii laga soo saaray weerarkii ceeldheer ayaa lagu daawaday degmada saakow ee walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe maxamed muudey axmed abu muslim ayaa ka waramaya طفولتنا بإسلام الكرامة تعلمنا البسالة والشهامة تعلمنا بأن الصبر نصر habeenkii xalay boqolaal dadweyne ah ayaa fagaare ku yaala degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxa ay ku daawadeen muuqaalkii hadiyadda ciidul adxa ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib iyo filimkii dagaalkii ceeldheer ee uu kol sii horeysay baahiyey kanaalka wararka ee alkataa'ib labadani isdaar ee xalay lasoo bandhigay ayaa waxaa daawashadooda ka soo qayb galay culummo ugaasyo nabadoono iyo bulshada muslimiinta ku dhaqan magaalada saakow rag dumar iyo carruurba ugu horeyn isdaarka ceeldheer ayaa lagu bilaabay jawiga ayaana sidan ahaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar
intaasi kadib waxaa la daawaday muuqaalkii hadiyada ciidul adxa ee qeybihiisa hore lagu soo bandhigay dhinac ka mid ah tacdiyada iyo xadgudubyada lagu hayo muslimiinta caalamka laguna muujinayo xalka maanta u furan muslimiinta dhammaadka labada isdaar ee ay soo saartay mu'asasada al-kataa'ib kadib dadkii daawaday isdaarka ayaa ka warbixinaya labada filim lasoo bandhigay magacay waa abu cabdulaahi insha allahu tacaala isdaarkii xalay lasoo bandhigay ee alkataa'ib kheyr allah siiya ee soo bandhigtay laba arrimood buu iskugu jiray intii aan ka fahmay mid waxaa weye xasan weye tiiraanyo wey markaad aragto walaalaheenna muslimiinta ee daafaha caalamka gaar ahaan falastiin iyo meel kastoo fara badanba lagu dhibaateynayo markaad aragto xasan iyo murug iyo tiiraanyo ayay ku gelinaysaa iyo qiiro taasoo mid walboo muslim oo ahlu iimaan ah uu danqanayo waxay ku gelinaysaa murugtaas thaaniya laakiin markaad fiiriso diyaargarowga iyo mucaskaraadka taasna waxay ku tusinaysaa diidiilo weyn maarata niyadaada ay gelinaysaa in islaamku uu soo noolaaday insha allahu tacaala oo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan rajaynayno wakhti dhow in aar badan ay u dhici doonto muslimiinta daafaha lagu dhibaataynayo raggay u aari lahaa ilaahay uu ka soo saarayo halkaasina diidiilo weyn bay ku gelinaysaa aad baan u indhaqabowsanay qaybta dambe waan aad u qalbiga ugu degay iyadoo murugta inoo hormartay waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in saas qaybta dambe u murtay iyadoo dhaba ilaahay subxaanahu wata xaqiiqe muslimiinta meelay joogaanba qalbigooda farax ku geliyo taasaan rajaynaya insha allah
runtii xaqiiqdii caawa filinka aan daawanay waxa aan ku tilmaana ma garanayo maxaa yeelay habka filinka wuxuu ku biloomay runtii murugo oo walaalaha falastiin iyo walaalaha afrika central africa meel kasta oy muslimiinta joogaan cadaawad ay u qabto gaalada iyo wax ay ku samaynayso iyuu ku biloomay xaqiiqdii murug oo aad ma sheegi karo xaalka dareenkayga suu noqday markaan arkay muslimiinta si loo gelayo marka waxaan leeyahay muslimiinta cid kasta oo ka tagta jihaad sidaasa loo duleynaya bismillah anuu magacayga cabdiraxmaan sheekh awow kala dhiyirahdaa filimka aan xaala fiirsanay horta filim cajiib buu ahaa dhinacna murugo waa dhinacna farxad buu ahaa filanka dhinac haddaad fiirsato ma fiirsan kartid waa walaalaheena falastiin oo dhamaanaya muruguu ahaa dhinac kalena wuxuu ahaa xasmintii xasmiyey xaradii xara dheere xarada oo ceel dheere afwan marka filanka aad buu cajiib u ahaa qaybta hore markaan fiirsanay waxaa ku xigay xaradii oo la xasmiyey waxaa ku xigay qoladii saraakiisha oo la dilaya soo hadlaya oo shabaab wax ku sheegayin waxaa kaloo ku xigay madaxweynaha oo murtadka afka weyn oo afkiisa wax ka baxayba aan kontoroolnayn oo ciidankiisa dhahaya xaradan lama imaan karo meeshan saas baa la yidhahdaa shabaab meeshan beesay waa ka waa lagadaa madaxdaasu u lahaa asoo hadlaya asoo ciidankiisa dhameelis ka saaray baa fiirsanay waxaa kaloo fiirsanay xaradii wax alla wixii yaalay hoba iyo gaadida oo islaamka gacantiisa soo galay na waa fiirsanay waxaa kaloo aad u fiirsanay oo aad u farax badnaa mucaskarkii walaalaha soo bandhigeen oo tababarka soo dhammaaday oo sidii loo diyaargaroobay oo ay quruxdiisa iyo xoogoodii iyo alaabtoodii oo u diyaargaroobeen mujaahidiinta filanka mucaskarkana aad buu cajiib u ahaa ilaahi ha barakeeyo qolada soo saartay intii lacag ka bixisay intay juhdi ka bixisay intii macalimiintii intay wakti ku bixisay dadkii meeshu ka sabra waxaan leenahay wixii laydin baray waxa laydin baray waa wax oo adduunyo aakhira idin anfacay waa yaa lagu ciyaarin wixii laydin soo baray idin ka fakan tan kale waxaan leeyahay garguurtow dadkaa beenta u sheegaysid habeen iyo maalin waxba loo sheegaa waa maqli laayihiin dadkaa beenta u sheegaysa ka dhaaf ilaahay kitaabkiisa iyo dastuurka meesha ku haysa ma dagaalami karaan ma dagaalami karaan hehaadtay ka tahay war adiga wakhtiga ay kugu dheeraan labada sano iyo afarta sano aad meesha ku joogto ilaahay kitaabkiisa iyo iyo iyo baybalkaaga oo meesha ku haysa dastuurka ah ama dowmaraadiga ma dagaalami karaano soomaaliya waxaa idin sheegayaa oo horeyn laydinku sheegay ninkan waalan iyo idin qaldin filimkii hadiyada ah ciidul adxa alkataa'ib ayaa noqday mid hadalkhayn badan dhaliyey iyada oona shisheeyaha iyo kuwa la jira ay aad ugu qayladhaamiyeen isdaarkaasi ciidamada dowladda federaalka ah ayaa shabeellada dhexe ku kofsaday qof haweeney ah cali aadan ayaa ka warramaya askarta dowladda federaalka ayaa duleedka degmada ruunargood ku kufsaday haweeney hooyo u ah lix caruur ah xilli ay ari raacaysay toddobaadkii lasoo dhaafay xogo hore u dhac ah ayaa sheegaya in haweeneydan ay kufsadeen ciidamo gaaraya ilaa iyo toban askari kufsigii kadib isla ciidamadii ayaa qaaday haweeneyda waxayna geeyeen isbitaalka soos oo ilaa iyo hadda ay jiifto askarta dowladda federaalka ayaa kufsi ka geysta deegaanada ay joogaan faahfaahin ayaa laga helayaa khasaraha ka dhashay madaafiic habeen hore ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku garaaceen askarta xabashada ethoobiya ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool iyadoo xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerara ku qaadeen fariisimo askarta dowladda federaalk ah iyo kuwa shisheeye kuleeyihiin qeybo kamid a gobolada shabeellada hoose iyo baay rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeen hore tiro madaafiica ku garaacay ciidamada xabashada ethoobiya ee ku sugan degmada waajid ee gobolka bakool ugu yaraan laba askari oo ka tirsan ciidamada xabashada ethoobiya ayaa ku naf waayey duqeymaha lagula beegsaday degmada waajid halka sidoo kale ay laba kale ku dhaawacmeen meydadka ciidamada ethoobiyaanka ah iyo kuwa dhaawaca ah ayaa waxaa degmada waajid ka qaaday diyaarad helikobtar ah sidoo kale teendhooyin iyo dhismayaal ay ka dhex samaysteen xerada ciidamada ethoobiyaanka ay ku sugnaayeen ayaa gubtay kuwaas oo ay ugu keedsanaayeen agabyo kala duwan dhanka shabeellada hoosena ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weeraro ku qaadeen saldhigyo ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalk ah oo ay kaga sugan yihiin degmada janaale saldhigga ciidamada shisheeye ee uganda ay ku leeyihiin degmada janaale ayaa waxaa lagu qaaday weerar culus oo kaga yimid dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale askarta dowladda federaalk ah ee ciidamada shisheeye kula sugan degmada janaale ayaa lagu weeraray fariisinkooda welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu la-eg yahay dhanka gobolka bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala weerar ku qaadeen fariisin askar ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay kaga sugan yihiin suuqa xoolaha ee degmada qansax dheere ku dhowaad toban ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk ah ku dhex maray magaalada muqdisho faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa iskahorimaad dhexmartay ciidamo ka wada tirsan dowladda federaalk iskahorimaadka ayaa ka dhacay isgooska tarabuunka ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadka rayidka ah dagaalka ayaa yimid ka gadaal markii mid ka mid a ciidamada dharcadka ee dowladda federaalk iyo askar joogtay jagboontii lagu baado gaadiidka shacabka ah isagoona baskoolad ula soo baxay askarta ayaa isku dayay inay ka qaadaan baskooladda uu watay balse waxaa goobta ka dhacay diriir aan waxba la iskula harin inta la xaqiijiyey waxaa goobta ku dhintay laba ruux oo midkood uu yahay wiil shan iyo toban sano jir ah iyo mid ka waanle oo ku sugnaa goobtiisa ganacsi waxaa intaa dheer dhimashada dhaawaca toddoba kale oo garaaba kuwaas oo loo qaaday cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho waxaana marba marka xigta la filan karaa inuu khasaaraha intaa uu ka badan karo goobjoogayaal ku sugan magaalada muqdisho gaar ahaan isgooska tarabuunka xilligii dirirta dhaceysa ee la hadlay warbaahinta iyagoona ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen waxaa wax u dhaceen ciidan dowladda ka wada tirsan kuwa boolisa iyo kuwa dharcadaha tarabuunka isku xabadeeyey dagaalku wuxuu ka dhashay nin dharcada oo la garan waayey ayaa meeshii bastooladu la soo baxay kadib ciidankii booliska ahay oo meesha joogay kula dhegeyay bastooladii kadib isfasaafeyntiyaa bilaabatay dadka geeriyooday waa dad ganacsi goobihii lagu dagaalamay ganacsi kulahaay nin maskiin oo hilib gadayay waa ku dhintay cunug yar oo lix iyo toban jir shan iyo toban jir meelahaas oo asna laamika goy isdhahayay waa ku dhintay israsaaseyntu muddo shan daqiiqa camal ay socotay muddo shan daqiiqa camala toosay xabadda u socotay ma garan marka cid soo kala dhex gashay iyo cid kala celiday iyadoon la arag xabaddii si iskeeda u istaagto waa kala carareen le waxaa wax u dhaceen ciidan dowladda ka wada tirsan kuwa boolisa iyo kuwa dharcadaha tarabuunka isku xabadeeyey khasaaro baahsana meesha ka dhacay laba qofood oo shacaba waa waa ku dhinteen waxaa meesha ku dagaalamana ciidan dowladda ka wada tirsan ay ahaayeen oo jarboontiga isla joogay dharcad iyo boolis ah ciidamada isku dhafka ah ee dowladda federaalk ayaa had iyo jeer dhibaato ku haya bulshada ku nool magaalada muqdisho iyagoona fura mararka qaar rasaas indhan la-aan ah oo la hubinayo dadka rayidka iyo gaadiidka ay saaran yihiin waxaa intaa u dheer dhacayo baada dadka kuwaasoo bulshada ka furta waxyaabaha ay sitaan sida taleefanada iyo waxyaabo kale xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa sheegay in xasan sheikh oo wajahayo culays uga imaanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo dhanka kala qiray in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sii laba kaclaynayaan cabdiraxmaan beder ayaa ka waramaya
xaadulow ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee markii xasan sheekh la doortay sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo afjarayaan ayaa meel fagaaraha ka jeediyey hadal quus ah wuxuu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay laba kacleeyeen isagoo tusaale usoo qaatay inay ku sugan yihiin ciidamada mujaahidiinta deegaano iyo waddooyin istaraatiiji ah oo ay dowladda federaalka sheegtay inay ciidamadoodu haystaan sidoo kale xaadoole ayaa ku nuxnuxsaday in xasan sheekh uu wajahayo culayso uga imaanaya dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab
madaxweynaha waxaa saaran marka wax badanaa laga heli lahaa culayskaas shabaabka isuga naftigiisa saaran naftigayna yaana dhihin waxaan kuma jiri gofkayna waa kan isgoysa gololey iyo xawaadley iyo shallow iyo dhagaxu bay joogaan waxay joogaan balcad afkeeda kullanka haddaa dhaafto igaartu waa lagu dilaa shala muruudda xasugulyaa laga soo raacdiyey beentay miya cadowgaas ma dheeryahay waxaa aada isku soo taraya qayladhaanta iyo qaraalka dowladda federaalka ka soo baxaya ee ku aadan jabka ay kala kulmeen dagaalada iyagoo haatan quus muujinaya khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dab la qabadsiiyey xarumo ganacsi oo ay dad soomaaliya ku leeyihiin dalka koonfur afrika sakariya cumar ayaa ka waramaya wararkayna ka soo gaaraya dalka koonfur afrika ayaa ku waramaya in halkaasi ay ka dhacday dhacdo naxdin badan oo lagu gubay ganacsato soomaali ah oo ka shaqaysata dalkaasi koonfur afrika xilliga falka gubidda uu dhacaya ayaa ganacsatadani waxa ay ku sugnaayeen goobtooda ganacsi sida ay tilmaamayaan dad goobjoogayaal ahaa waxaana inta la xaqiijiyay dhacdada naxdinta leh ku geeriyooday hal ruux oo ka mid ah ganacsatada soomaalida halka ay ku dhaawacmeen laba kale ma ahan markii ugu horreysay ee dalkaasi laga soo calaamadayo dhibaatooyinka soomaalida qaxootiga ku ah waddankaasi ku haysata balse marar kala duwan dalkani ayaa waxaa lagu dilay shakhsiyaad iyo ganacsato soomaali ah kuwaas oo la dilay xilli ay ku sugnaayeen goobahooda ganacsiga iyadoona cidda u geysanaysa dhibaatooyinkan ka dhanka ah soomaalida ay tahay burcada koonfur afrikaan ah waxaana dhacdadan ganacsatadan lagu gubay ay qayb ka noqonaysaa ugaarsiga ah lagu hayo soomaalida dalkaasi qaxootiga ku ah islamarkaana uga imaanaya burcadda koonfur afrikaanka ah oo si gaar ah u bartilmaamaysanaya ganacsatada soomaalida ah ee ku sugan waddankaasi iyadoona dowladda koonfur afrika aysan wax tilaaba ah ka qaadin burcadan dhibaateynta ku haysa ganacsatada soomaalida ah ee ku dhaqan waddankaasi xaflad ay mas-uuliyiin ka qayb galeen oo lagu shaacinayay natiijada tartanka akhrinta dhiganayaasha ah ayaa ka dhacday magaalada jilib ee walaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya mahad cubayd munaasabadan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culimo odayaal dhaqameedyo xirfadlayaal iyo aqoon-yahano dhammaan dadka ka soo qayb galay ayaa jeediyey kelimado bogaadin ah oo ay ku dhiirigelinayeen in wilaayaadka lagu qabto tartan ku saabsan akhrinta kutubta ama dhiganayaasha ka hor intaan la shaacin natiijada waxay marti sharaftu qaateen kelimaad ay ku cabirayeen dareenkooda kuna soo gudbinayeen aqoon iyo talooyin waxaana ka mid ah doctor xanafi cabdi sheekh aadam waxaan leenahay markii muslimiinta ay wax akhrin jireen saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabici taabiciintii caalamka oo dhan ayaa qabsaday ayaa hogaamin jiray waxay ku hogaaminayeen waa aqoon islaami ahayd caalamka aqoon kale kama jirin heer waxaa la gaaray aqoonta oo dhan loo raadsan jira caalam islaami waxay ku gaareen muslimiintaas oo taariikhdaas dahabiga u keentay waa wax akhrinta iyo cilmiga iyo taqwada ilaahi subxana wa tacaala ilaa aan cilmiga iyo wax akhrinta aan ku noqonno xoogga saarnane guul iyo horumar lama gaarayo lama gaarayo sheekh cumar xayaakallah wuxuu ka mid ahaa culimmadii ka soo qayb gashay munaasabadda wuxuuna sheegay in akhrintu tahay dariiqa keliya ee horumarka lagu gaaro isagoo xusay markii in badan oo ka mid ah ummadda ay ka tageen akhriska in maanta yuhuuddu ay ka faa'iidaysatay ayadoo dhinaca xun u isticmaalaysaa nimankii sahaayilada yuhuudda ah ee caalamka dhan maanta majaladiisa dhinacay doonaan u leexinayaan reer yurubka aalay ka dhigteen xataa caqiiday uga dhigeen maanta in reer yurubku ay difaacaan nimanka yidhaha jiritaanka yahuudda waa shay caqiido waxay ka dhaadhiceen naxnu abnaa'ullahi wa axibaahu haddaydaanna garab istaagin dowladnimadu khadka ka baxaysa nimankan adduunka maxay ku qabsadeen bilmudaalaca qof kastoo sahyuuni ah waxaa lagu laasimiyey fii kulli arbaca waishriin saaca hamaaniya saacaatin lilmuaalaca waxaan maanta caalamka ay bajaloor iyo mastareed iyo doctoriy iyo b h d ley ayaga agtooda qashin bay la tahay waxba umah mana u tirsa ayagaa sameeyey wamaca daalika kuma camalfalaan kadib hadallo bogaadin ah oo laga jeediyey xafladda waxay guddigii tartanka soo bandhigeen natiijada iyo sida tartamayaashu kaalimaha u kala galeen siddeed qof ayaa ku tartantay akhrinta dhiganayaasha kuwaasoo ka kooban wiilal iyo gabdho ustaad abu xamsa oo ka mid ahaa guddiga ayaa munaasabadda kaga dhawaaqay natiijada si guud shan arday ayaa waxay ku guulaysteen kaalmahaas hadda aynu tilmaannay ama shan aqoon-yahan qaabka marka la fiiriyo kitaabada ay u soo bandhigeen una soo khulaaseeyeen una soo jeediyeen dhinaca wiilasha waxaa kaalinta koowaad ku guulaystay cadnaan dhinaca gabdhahana khawla kaalinta labaad dhinaca wiilasha waxaa ku guulaystay cabdilxay dhinaca gabdhahana filistiin kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay si guudba ardayga gabadha ee lagu magacaabo caliyaa intaasi kadib waxaa ardayda la guddoonsiiyey hadiyado ay ciidda uga faa'iidaystaan waxayna aada ugu faraxsanaayeen inay heleen fursad ay ku soo bandhigaan dadaalkooda iyo xirfadooda dhanka akhriska gunaanadkii xafladda waxaa hadal dardaaran iyo dhiirigelin u badan jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo isagu taabageliyey tartanka islamarkaana bixiyey hadiyadihiisa sheykha ayaa sheegay in tartankan uu dhalay faa'iidooyin badan waxaa marka ee, kulankan laga faa'iiday faa'iido aada u fara badan waxaa ka mid a dadka wax soo bandhigay ee ardada ah ama aqoon-yahanada wakhtigooda kutubadii ay baxsiga ku sameeyeen faa'iido badan iyay horta ka heleen oo cilmiga uga kordhay waxaa kaloo laga faa'iiday dadka dhegaysanayay laftirkooda kutubada cilmigu ku jiray barteen oo waxbay dhegaysteen kitaab hebel intaasoo culuuma laga diyaariyey annagu qudheennu marka waxaan ogaanay kitaabkan intaasoo cilmi xambaarsay oo ku jira waa faa'iido kaloo labaad faa'iidada saddexaad idaacadda alfurqaan lafteeda sumcaddeedii iyo sharafkeedii yaa ku kordhayo yacnii dadaalkan hadda ay bixisay markii caalamku u galo waxaa la mid ah jaamacadda alqima oo iyaduna martigelisay hooygii ee lagu dhigay iyada laftirkeeda sumcad iyo sharaf yay u tahay magaalada lagu dhigana saasoo kaleeta waxay u tahay sumcad iyo sharaf magaalada jilib jaamacadda alqima idaacadda alfurqaan sidoo kale waaliga ayaa aada u dhiirigeliyey wax akhriska isagoo soo qaatay tusaalooyin dhan kasta ah barnaamijkan wax qoridda iyo wax akhrinta dadku wakhtigooda inay ka faa'iidaystaan abwaanadii inaga horreeyena in badan iyay inoo dardaarmeen inaan wakhtigeenna ka faa'iidsano ee abwaan ee hadraawi oo suugaanta sirta nolosha kaga hadlayay hadalladiisii waxaa ku jirta beej yar aan ka soo qaadanayaa ee wuxuu yidhi marka aada sunuud hayso waxa suuq mug weyn yaalla hala simin kitaab wey yacni sunuud markaad haysaa iyo suuqa weyn wax yaalla kitaab hala simin yacni kitaabkaa qiimo badan abwaanku wuxuu ina tusinayaa hal kitaab inuu ka qiimo badan yahay lacag iyo wax suuq yaalla sidoo kale abwaankii gaariya oo aad garanaysaan yaa isaguna wuxuu lahaa haddaan guga kuu kordhaya gabow mooyee ku tarin garaad iyo waayo aragnimo ilaan wax ma dhaantid geed munaasabadda maamuuska tartanka akhriska dhiganayaasha ayaa ugu dambayntii ku soo dhammaatay jawi aada u qurux badan warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa